بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan oo sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa inagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix bin cabdilcasiis ibn maxamed ibn ibraahim al sheekh waxaan soo gaarnay baabu xuquuqi nabiyi sala allahu alay slam baab uu shiikhu uga hadlaayo xuquuqda rasuulka sala alla alay slam uu leeyahay ee alla uu siiyey ee annagana inaan garanno kuna camal falno loo baahan yahay waa baabka toddobaad waay iyo wa qowli llaahi tacaala alla qolkiisa uu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicuu rasuula wa uli lamri minkum mu'miniinay alla ateeca rasuulkana ateeca kuwa amarka u saaxiibka ahna oo ulamriga idinka idinka idiin ahna oo idinka mid oo muslimiinta ahna ateeca daacadu marka asal ahaan marka alla hala ateeco leeyahy ama rasuulka sal ly slm hala ateeco leeyahay waa in wixii ma'muurka ahay oo la isfarana la fartoomo wixii la iska reebana laga joogo marka alle iyo rasuul waxay leeyihiin daaco mustaqil ah oo madax bannaan laakiin ulil amrigu daacadoodu waa muqayad oo markay macruuf ku faraan waad ateecaysaa haddii ay macsi ku faraan ma ateecaysid ka yeeli maysid laakiin marba hadday muslim yihiin oo islaamkii aanay ka bixin lama lahan madax kuma ahan wax wilaaya uu kugu leeyahay ma leh waad la dagaalami kartaa iyo macnuhu ma ahan laakiin wixii macsiyuu ku faray yaadan ka yeelaynin iyadoo rasuulka sal l slam uu yidhi macsida ha ka yeelininayo haddana wuxuu leeyahy falaa tansicanna yadan min taaca marka qaarkood taacadu markay walaatul amri iyo ay ku saabsan tahay waxaa laga wadaa inaad u aragto inuu madax kuu yahay ou daaco guud kugu leeyahay marka macnaheedu maaha hadduu cusyaankiisu mathalan uu badan yahay inaad ka baxayso madaxtinimadiisa aad ka baxayso oo uusan wax xuquuqa kugu lahayn maaha macsidaad ka diidaysaa laakiin wixii kaloo xuquuqa uu kugu leeyahay waad siinaysaa oo rasuulka sal slam xadiistiisu saasay tusinaysaa daacada waxaa lagu fasiraa mararka qaarkood inaan lagu khuruujin oo aan lala dagaalamin ninkii madaxda ahaa haddii ninkii madaxdaa loo arko inaanu madaxba kuu ahayn oo wax xaqa aanu kugu lahayn taas macnaheedu waxay noqonaysaa daacadiioo gacanta laga siiba saxaabigii ahaa salama ibnu yaziid aljucfi ayaa rasuulka weydiiyey sal l slm wuxuu yidhi rasuulka allow ara'ayta in qaamat calayna umaraa'u yas'aluuna xaqahum wa yamnacuuna xaqana bal ka waran rasuulka allow haddii niman ay madax noo noqdaan oo xaq ay annaga nagu leeyihiinna weydiisanaaya oo naga dalbanaaya xaqi annagu aan ku lahaynna aanna siinaynin famaa ta'muruna maxaadna faraysaa fa acrada canhu waa ka jeestay rasuulka sal slam suma sa'alahu haddana saxaabiga marka lagu weydiiyey fa acrada canhu waa ka jeestay huma sa'alahu fi athaaniyati aw fi athaalitati fajadabahu alashcath bnu qays wa qaal ismacuu wa atiicuu fainamaa calayhim maa xumiluu wacalaykum maa xumiltum markii labaad iyuu haddana weydiiyey ama markii saddexaad markaasaa ashcas binu qays baa soo qabtay oo soo jiiday wuxuu yidhi maqla oo ateeca fainamaa calayhim maa xumiluu wacalaykum maa xumiltum nimanka madaxda waxaa saaran wixii ayaga xilahaayoo la saaray inay wanaag ku dhaqaan dadka oo ay muslimka u naseexeeyaan oo xaqi lagu lahaa ay ka soo baxaan iyagu idinkana waxaa idin saaran buu yiri rasuulka sal l slam wixii la idin saaray oo xaq laydinkugu lahaayo daacadi ah xadiis kalena wuxuu yiri rasuulka sal l slam man khalaca yaddan min taacatin qofkii gacantiisa daaca ka siiba laqiya allaha yowma alqiyaamati walaa xujata lah alla wuxuu la kulmaa maalinta qiyaama isagoon xujo lahayn wixii uu sameeyey oo daaca ka bixidda ah isagoon wax cudurdaara haysanin buu alla la kulmaa marka daacadii buu gacantiis ka siibay waa maxay yani imaamkii buu maatalan ku khuruujay oo u u hogaansami waayey waxaan macsi ahayn yani iyadoo aan macsi la farin buu haddana hogaansanka diidan yahay gacanti siibideeda maxaa maaragtay ku xigo ama ka dhalanaya waa baycadii oo la buriyo oo taacadii laga baxo marka waa qof ballankii buriyey wuxuu yihi rasuulku sal ly slam qofkii dhinta oo luquntiisa aanay beyca ku jirin yani qofkii imaamkaah ee muslimka ahaa yaanuba maaragtay taacadiisii ogolayn inuu galo maata miitatan jaahiliyatan buu yihi rasuulku sal slam qofkii dhintay isagoo xaalkiisu uu saas yahay jaahiliyad dhimashadeed buu dhintay yani baadi buu ku dhintay sidaa jahliyad ahlujahliyad ay u dhiman jireen sababto ahlujahliyadu ma aanay arki jirin in nin amiir ah oo madax dadkii o dhan u wada ah daacadiisa lagu hoos noolaado ceeb bay u arki jireenba dad isdhacay ahaayeen oo noloshooda ay saas ku taaganta xadiidka cawf ibn maalik isagana oo imaam muslim uu wariyey waatii uu yihi rasuulka sal slam aimadiina iyo nimanka madaxda waxaa ugu khayr badan kuwa aada jeceshihiin iyaguna idin jecel idinkuna aada maaragtay aada u ducaysaan iyaguna idin duceeya madaxdiina waxaa ugu xun kuwa aada necabtihiin iyaguna idin necab idinkuna aada lacnadaan iyaguna idin lacnadaa waxay yidhahdeen rasuulka allow afalaa nunaabiduhum cinda daalika ma waanan la dagaalamaynin marka xaaladdu ay halkaa gaarto qaala wuxuu yidhi laa maya hala dagaalamnina buu yidhi maa aqaamuu fiikum asalaa intaba ay salaada dhexdiina ku ogaayaan alaa man waliya calayhi waalin fara'aahu ya'tii shay-an min macsiyati illaahi falyakrah maa ya'tii min macsiyati illaahi walaa yanzicanna yadan min taaca qofkii nin uu madax u noqdo madaxda muslimiinta ka mid ah oo arka ninkii madaxda ahaa oo macsi la imaanaya macsidaas uu la imaanayo ha noco walaa yanzicanna yadan min taaca laakiin iyaanu gacantiisa taaca ka siibin oo madaxtinimadiisa ma ogoli yaanu dhihin xadiidkii kale ibni cumar wuxuu ahaa qofka muslimkaa waxaa saaran maqal iyo taaco fiimaa axaba wa kariha waxa uu jecel yahay wuxuu dhibsanayaba maa lam yu'mar bimacsiya inta aan la farin macsi fain umira bimacsiyatin falaa samca walaa taaca haddii macsi la faro maqal iyo taaca ma laha sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu yidhi xadiidkii ugu dambeeyey isagoo ka hadlaaya waxaa ku jira buu leeyahay daliil burinaya hadalka dadka leh nimanka madaxda ateeci mayno ilaa wixii allana fara moogiin haddayna faraan inaan dukanno waa dukanayna haddayna faraan zaka inaan bixinno waa bixinayna haddayna faraan wax amar sharcigo aanu ku jirin oo ku soo aroorin waajib nagu ah daacadooda oo haddii waajib nagu ahaan lahayd inaan ateecno dad mushariciinay noqon lahaayeen oo sharci dejiyayaal ah shiikh marka ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahy taasi waa khalad qur-aanka iyo sunnadana waa khilaafsan tahay sababtoo ah haddaan idhaahno ma ateecayno oo ku ateeci mayno ilaa wixii allana fara moogiye dee iyaga iyo dadka kale maxaa u dhexeeya oo farqiya sababto qof kastoo macruuf ku fara munkarkana kaa reeba waa la ateecaa laakiin waxaan leenahay waxaan leenahay waxaa nala faray nimankii madaxda ahaa inaan ku ateecno wixii aan nala farin haddii waxaas aan nala farin aanay ahayn wax layska reebay ama xaaraan waan ku ateecaynaa haddii arrimahan qaarkood tartiibinayaan lama ogola in laga diida lama ogola laakiin haddii macsina faraan oo yidhahdaan maarata masaajidda ha ku dukanina oo jumcaya jamacaha dukanina laga yeeli maayo hadday yidhahdaan dadka dulmiya ka yeeli mayno qolo walba maarata waajib baa saaran marka haddii isagii xaqii uu dayaco macnaheedu ma ahan ha loo labisto in laga takhalluso maaha macnaheedu ul amrigana culimmadu waxay ku fasiraan ay u badan yihiin in laga wado culimmadii iyo madaxdii marka qof kasta oo matbuuc ah waa inuu dadka faraa taacadii alleh iyo taacadii rasuulka sala alla alay slam oo uunan farin macsidii alle iyo macsidii rasuulka sala alla alay slam haddii marka ulil amrigii iyo dadkii kale ay iskhilaafaan xaggee loo noqonayaa alla wuxuu yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuul haddii aada wax isku qabsataan alla iyo rasuul ha loo celiyo kitaabka allaa loo celinayaa rasuulka sal sl markuu joogana isagaa loo celinaya hadduu dhintayna waxaa loo celinayaa sunnadii rasuulka sal slam kitaabkii sunnada wax kala xukumaya iyo ijmaacii maaragtay ee muslimiinta marka ulil amrigii oo culimmadii iyo madaxdii ah hadday iswaafaqsan yihiin waa alxamdu lilah oo hadda ummaddu laa tajtamicu calaa dalaala haddii la iskhilaafana xaggee loo noqonayaa hebel baa loo noqonayaa lama lehena waxaa la leeyahay kitaabkii iyo sunnadii ha idin kala xukmiyaa baa la leeyahay oo wixii dadka kala bixin lahaana kitaabkii sunnada waa laga helayaa iyo qowlihi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi wa aqiimu asalaata wa aatu zakaata wa atiicu rasuula lacalakum turxamuun salaada ooga zakadana bixiya rasuulkana ateeca waxaad mudan tihiin in laydin naxariisto marka naxariista alle waxaa lagu helaa salaadoo la oogo zakadoo maaragtay lala yimaado rasuulkoo la ateeco waxyaabaha naxariista alle lagu helay ka mid tahay iyo qowli oo qowlihi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wixii rasuulku sal ly slam uu idin siiyana qaata wuxuu idinka reebana ka jooga waxaa laga hadlaya waxay ahayd oo siyaaq aayad uu kusoo arooray fayga waxaa la yidhaha waxa ay gaaladu ay ka tagaan oo ay ka cararaan oo aan dagaal iyo maaragtay lagu qaadan laakiin dagaalka lagu qaato waa haniima la yidhaahdaa faygu marka waa waxa isaga carareen wa faygaas baa marka laga hadlaayay iyo sida maaragtay loo qaybinayo markaasaa alla wuxu yidhi wuxuu rasuulku sal sl idin siiyana qaata wuxuu idinka reebana ka jooga laakiin alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab marka cumuumkii lafdiga ayaa la qaadanayaa culamadu waxay usoo daliilsadaan daacadii rasuulka sal alla alay slam iyo in xukunkiisii la qaato wadaadka kitaabka sharxo wuxuu leeyahay usuul iimaan waxaa laga wadaa arkaanta iimaanka laga wadaa buu leeyahy la kitaabka usuul iimaan baa la yidhaha mogta waxaa kaloo lagu fasiraa usuul iimaan qeybihii iimaankiiya waaweynaa shucab liimaan alcidaam buu leeyahay ee iyadu usuul ah marka la barbar dhigo waxyaabihii kale maxaa yeelay wuxuu sheegay rasuulku sal ly slam inuu iimaanku yahay dhowr iyo toddobaatan ama dhowr iyo lixdan qaybood fa afdaluhaa qowlu laa ilaaha ila allah buu yiri rasuulku sal ly slam qaybta ugu fadliga badan waa maxay waa kelimaddaas tawxiidka ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogiye wa adnaaha waxaana ugu yar imaatatu aladaa can itariiq in wixii dadka dhibaayay laga wareejiyo jidka oo laga qaado waalxayaau shucbatun min aliimaan xishoodkuna waa gabal ama qeyb ka mid a iimaankii dhowr iyo toddobaatanka ama dhowr iyo lixdanka la sheegaayay yuu ka mid yahay xishoodku xadiidka bukhaariyo muslim baa wariyey marka qeybihii iimaanka oo shucabul iimaanka ah yaa usuulla iyada lafteedu asal kasta oo usuushaas ka midana qeybo kalaa kusii dhex jira sidaa darteed yaa sheekh maxamed uu maaragtay baabkan kitaabkiisa kusoo daray baabu xuquuqi nabiy sala alla ly slam iyadoo marka laba dhinac la fiirinayo dhinaca koowaad waa maxay arkaanta iimaanka waxaa ka mid ah in allah la rumeeyo malaa'igtiisii la rumeeyo kutubtiisii la rumeeyo rusushii alle la rumeeyo awal wuxuu ka soo hadlay marka iimaankii alla la rumaynayay tilmaamihii alluu ka soo hadlay iyo wixii calaaqa la lahaa arrinkaas wuxuu kaloo sheegay haddana uu ka soo hadlay malaa'igtii in la rumeeyo wuxuu ka soo hadlay qur-aankii in la rumeeyo halkanna wuxuu ku sheegayaa rasuulkii sala allahu alay slam in la rumeeyo marka in rasuulka la rumeeyo sala allahu alay salama arkaantii iimaanka ay ka mid tahay weliba labadii tiir ee maaragtay tawxiidku uu ku taagnaa oo shahaadadu ay ku taagneed mid ka mida waa oo waajibkii ugu horreeyey oo ugu adkaa shareecada uguna xooga badnaa marka in rasuulka la rumeeyo sal ly slama waa shahaadadii jus ka mida waa qeyb ka mida waa dhinaca kalena waa maxay in xaqi rasuulka sal lla ly slama ay qeybo badani ay ka soo faraxmaan rumaynta isaga la rumaynaayo raacidda la raacayo rasuulka sal ly slama in hadalkiisa iyo sunnadiisa laga hormariyo hadallada kale sunnadiisii la soo daliilsado rasuulka sal l slam la ateeco shucbooyinka iimaanka marka arrintaa ku tacalluqa al-iimaan binnabiy sal l slam waa ay badan yihiin xuquuqda nabiguna sala alla alay slam waa noocyo badan tahay wayna badan tahay aayaadkii iyo axaadiistii yaa ku tusinaya noocyo badan oo ka mid a xaqa ugu weyn ee rasuulka sal l slam uu leeyahay iyo midka ugu waajibsan ee dadka waajibka ku ah waa maxay waa in la rumeeyo inuu yahay rasuul alle xaggiis laga soo diray oo run sheegay runna loo sheegay oo waxay u yimid uu yahay xaq sidoo kale in la rumeeyo waxa uu rasuulku sal l slam noola yimid inay xaq yihiin oo alle xaggiis ay ka yimaadeen sidoo kale la qiro in uu yahay rasuulku sal ly slam addoon alle iyo rasuul alle uu soo dirsaday taasi marka waxay ka mid tahay xuquuqda ugu weyne rasuulka sal l slam uu leeyahay sidaa darteed xasanaad kala sameeyo waxa ugu weyn xasanada tawxiidka xasanada tawxiidkuna maxay ku xaqiiqowdaa oo ku dhabowdaa waa in la qiro ku xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah ma ogiye maxamedna uu yahay rasuulka alleh sayi-aadka iyo xumaanyaal kala sameeyana waxaa ugu xun oo ugu fool xun in cibaadada alle wax la wadaajiyo oo shirki lala yimaado qofkii marka muminka ahaa waxaa waajib ku ah inuu xaqii rasuulka sal ly slam uu guto oo uu la yimaado oo uu rumeeyo rasuulka sal ly slam una qiro inuu rasuul alla uu yahay alla soo dirsaday ambiyadii allana lagu khatimay iyo rusushii alla uu soo diraayay oo isagu ugu dambeeyo nebi ka dambeeya aanu jirin sidoo kale waa in la qiro inuu rasuulku sal alla ly slam dadka soo gaarsiiyey wixii la faray inuu soo gaarsiiyo sidoo kalena jidka alle uu ku jihaaday jihaadkii ugu qiimaha badnaa ugu xooga badnaa xaqa marka uu nagu leeyahy rasuulka sal ly slam waa inaan rumayno oo aan u qirno waxaas uu xaqiijiyey rasuulka sal ly slam waxaana kasii dhalanaya in la ateeco rasuulka sal ly slam sida alla uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuul allana ateeca rasuulkiina ateeca marka taacada alle waa la waajibiyey si madax bannaan taacadii rasuulkana sal ly slam waa la waajibiyey si madax bannaan sababtoo ah xaq weyn baa alla uu dadka ku leeyahay oo marka inay ateecaan ay waajib tahay rasuulkuna sal ly slam xaq weyn buu leeyahay oo u sugnaaday oo isaguna in la ateeco ay tahay sababtoo alluu wax naga soo gaarsiiyey rasuulka sal ly slam xagga alluu wax nooga keenay sheekh islam ibnu taymiya ibnu qayim waray ka hadlayeen aayaddan suurat nisaa oo uu sheikhu ku bilaabay waxay leeyihin waxaa loo soo celiyey atiicuu atiicu llah wa atiicu rasuula wa atiicu rasuul waxaa loo soo celiyey maxaa yeelay alla waa la ateecaa bay leeyihiin si madax bannaan rasuulkana sal ly slam waa la ateecaa si madax bannaan marka dhihi mayno hadalka rasuulka sal alla alay slam ha loo bandhigo qur-aanka sida dadka qaarkood sunnada aan qiimeynin ay ku hadlaan kuwo waxaaba soo baxaba hadda sunnada inkiraba oo qur-aaniyiin la yidhaahdo islaamkana shaqo kuma leh kuwaas been bay sheegaayeen haddii ku dhahaan islaamana ha ka rumaynin marka rasuulka sal ly slam alle ayuu wax naga soo gaarsiiyey hadalkiisana hadduu ansaxo o u sugnaado sidiisaa loo qaadanaya axaadiista rasuulka sal ly slam waxaa ku jirta axkaam iyo akhbaar laga warramay wax hore u dhacay qeybkii laga warramay alla laga warramaayo aakhira laga warramaayo khalqigi bilowsu kusoo bilowda laga warramaayo waxa dhici doona maaragtay dhimashada kadib laga hadlaayo ilaa dadka laga soo bixiyo janno iyo naar ay kala galaan waa akhbaar waxaasoo dhan in la rumeeyo ay waajib tahay amar iyo nahyina axaadiista rasuulka sal ly slam way ku jiraanoo marna waxbaa dadki la amraaya oo amar baa la siinaya marna waxbaa laga reebaya marka waxyaaba fara badan baa sunnadii ku jira oo aan qur-aankii ku jirin qofku marka inuu yidhaahdo maaha wixii aanan qur-aanka ku arag ku dhaqmi mayno inuu yidhaahdo maaha taasi macnaha muslimiinta shaqadooda maaha saas uma hadlaan muslimiintu marka taacada alle iyo taacada rasuulka sal ly slam waa istiqlaal waa madax bannaan yihiin laakiin ulil amrigay leeyihiin marka ulil amriga taacadooda lama soo celino atiicuu ulil amri lama dhihin maxaa yeelay taacada ulil amrigu iyo nimanka madaxda ahi ama culamo ha noqdaan ama maaragtay ha noqdaan kuwa xukumaye oo awoodda lahaaye taacadoodu waxay waajibtaa iyadoo ay raacsan tahay taacadii alle taacadii rasuulka sal ly slam marka si madax bannaan uma waajibto haddii marka waxay ku faraayaan ay macsi ay yihiin makhluuq adigu ku ateeci maysid macsida allihii ku abuuray adig ka yeeli maysid macsidaas uu ku faraayo qaadan maysid mana samaynaysid ila isagoo aakhiro ku badbaadin maaye marka ninka madaxda ah waliyul amriga waxaa lagu ateecaa wix aan macsi ahayn marka amar iyo nahyi ay u madax bannaan yihiin oo waxay doonaan isaga maaragtay hadlaayaan oo laska qaadanayo ma jirto inama ataacatu fi lmacruuf buu yiri rasuulka sal slam taacadu waxay ahaatay wixii macruuf ah oo shareecada lagu yaqaano laakiin haddii ay amraan oo dadka ay faraan wax khilaafsan wixii alle iyo rasuulka sal slam ay amreen ay macnaha macsi dadkii faraan adigu makhluuq ku ateeci maysid adoo caasinaaya allihii ku abuurtay in rasuulka la ateecaa sala allahu alay slam waa asal usuushi islaamka ka mid a qaybaha islaamkuna guud ahaan waa waajib waxaana ka mid ah in rasuulka sal ly slam la ateeco rasuulka sal ly slam wuxuu ku sheegay xadiidkii bukhaari uu weriyey kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man abaa ummadeyda dhammaantood waxay gelayaan jannada ilaa qofkii iska diida moogiya isagu qiila waxaa la yidhi waman yaaba oo yaa diidaaya qaala wuxuu yidhi man aطaacanii dakhala aljannata waman casaanii faqad abaa qofkii aniga i ateeca jannaduu galaa qofkii aniga i caasiyana waa qofkaas waa qof iska diiday jannadii macnaa naar buu gelayaa wa sababti jannada lagu geli lahaa lama aanu imaanin sababta rasuulkii waa caasiyey ateecidda rasuulka la ateecayaa iyadu da way iska caddahay oo qofkaas waa qof soo islaamay oo munqaad ah oo aqbalay dacwadii rasuulka sal ly slm oo diintii soo galay qofkaas marka haduu alla ateeco oo rasuulka ateeco sal alla alay slama dee jannadii buu gelayaa qofka caasiyey labuu noqon karaa inuusan aqbalinba diinti oo hadda uu gaal yahay de markaa waaba ahlu naar oo naartii ku waaraya iyo inuu yahay mid ummatu alijaaba ka mid ah oo laakiinse cisyaan ku dhacay iyo caasinimo oo dembiye ku dhacay kaasina haddii aan allah u naxariisanin waa la soo cadaabaa naar buu mutaa laakiin naarti ku waari maayo marka naarti macnaha macnaha jannadii hore ka geli maayo oo waxaa dhici karta in la soo cadaabo haddaan alla u naxariisanin marka kaas waa loo goodiyey marka yani waa dhici kartaa in ummadda laga wado ummat lijaaba ama laga wado ummat dacwa mid walbana macna maarata gaarayn yeelanaysaa xadiidku marka wuxuu kutusinayaa inay waajib tahay in rasuulka sal ly slm la ateeco arrinkaas inuu ka mid yahay waajibaadkii islaamka bal waa waxyaabihii ay la gaarka ahayn ahlu sunnuhu in rasuulka sal ly slm la ateeco waxaa kaloo xadiidka ku jira in qofkii rasuulka ateeca sala alla ly slama loo yaboohay oo loo ballan qaaday inuu jannadii gelaayo kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ila man aba waxaa ku jira marka weyneyn la weyneynayo daacadii rasuulka sal ly slam culammadu waxay sheegeen in rasuulka la ateeco in qur-aanka ay ku soo aroortay soddon meelood ka badan soddonkaas meelood waxaa la farayaa dadkii inay rasuulka sal ly slam ateecaan oo aanay khilaafin sida aayadda suuratu nisaa ku jirtay man yutic arasuula faqad ataaca allah qofkii rasuulka ateeca allu ateecay ila allah hal ateeca yidhi yo alla qowlkiisii uu yidhi atiicu rasuula lacalakum turxamuun rasuulkii ateeca waxaad mudan tihiin in laydin naxariistee iyo alla qowlkiisi uu yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka digtoonaadeen kuwa amarkii rasuulka sal ly slam khilaafa in ay fitna ku dhacdo oo diinkooda ay ka fitnoobaan ama cadaab darani u asiibo uu ku dhaco aayado fara badanoo marka noocaas ayaa qur-aan ku jira oo taacadii rasuulka sal ly slam ka hadlaya sida maarata culamadu sheegeenna soddon waa ay ka badan yihiin imaam axmed wuxuu alifay kitaab la yidhaha taacatu rasuuli sala alla alay slam dhammaan wuxuu ku soo arooriyey dheheen culammadu aayadaha alla uu ku faraayey in rasuulka sal ly slam la ateeco kitaabkaas marka kitaab hadda la hayo maahan laakiinse qaybo laga soo qaatay ayaa la helaya oo kutubta qaarkood lagu sheegay sida masaa'ilu cabdillahi bin imaam axmed aakhirkiisa laga helayo kitaabkaas iyo kitaabu albadaa'ic alfawaa'id iyo iclaamu lmuwaqiciin can rabbi alcaalamiin oo ibnuqayim uu leeya labadaas kitaab iyagana waxyaabuu kasoo guurguuriyey kitaabkaas taacatu rasuul ah ibnu taymiya laftiisa waxbuu kasoo guurguuriyey culimadu aad bay ugu dadaaleen arrinkan inay dadka ku baraarujiyaan oo ah taacadii rasuulka sal lla ly slam sababta iyadaa asaas u ah in la iltisaamo islaamkii oo qofka islaamkii sooba geli maayo inuu rasuulka sal ly slam ateeca ma ogyahy maxaa laga wadaa marka rasuulka sal ly slam ateeciddiisa jawaabtu waxay tahay in sunnadii rasuulka sal lla ly slam laga hormariyo ahwaada iyo waxa naftu ay iska jecesha naftu banaadamku iska jecesha ama yani caqligoodu uu tusinaayo ama ra'yiyaalka kala duwan maxaa la hormarinayaa sunnadii baa laga hormarinaya waxaaso dhan waxaa laga hormarinaya sunnadii sunnadii baa la qaadanaya sida alla uu yidhi wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu waxaa kaloo daacadii rasuulka lagu fasirayaa in kitaabkii iyo sunnadii loo xukun tabo oo loo xukuntamo ayaga wixii qofka naftiisa ku saabsan iyo sidoo kale waxa dadka dhexdooda lagu kala xukminaayo oo lagu kala saaraayo marka ay xuquuq isku qabsadaan ama waxaasi ha noqdaan wax cilmiga calaaqala leh oo masaa'il cilmiga ha noqdaan ama masaa'il camaliya ha noqdaan oo wax la samaynayo ah sidaa darteed nimanka faylasuufiyada la yidhaahdo iyo nimanka mutakalimiinta lagu magacaabo gaar ahaan kuwa muctasilada ah iyo noocyadooda kaleba gaboodfal bay ku sameeyeen xaqii weyne ee rasuulka sal slm uu lahaa sababtoo ah sunnadii rasuulka sal alla ly slam ma taxkiimiyaan oo aaraa'dooda iyo cuquushooda iyo ay ka hormariyaan sunnada yani caqligoodii asal ka dhigeen sunnadiina iyo kitaabkii allahna waxay ka dhigeen taabic oo marka hore waxay ku leeyin bal caqligaan fiirinaynaa wax uuna tusiyo marka wax maaragtay dambeeyay ka dhigeen kitaabkiiyo sunnadii xaqa marka rasuulka sal slm uu leeyahy waa maxay waa in la ateeco daacada rasuulka sal slm la ateecayo iyo jacaylka rasuulka sal slm la jecel yahay waa mid daba jooga ateecidda la ateecayo allah iyo jacaylka alle la jecel yahay sababtoo ah waa rasuulkii alla uu noo soo diray subxaanahu wa tacaala wabilahi towfiiq